والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين Een, marka hore waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, marka xiga waxaan u mahadnaqayaa hay-adda life international oo nagala shaqaysa ee, greenhouse-kan hadda aan ku jirno iyo waxyaabo fara badan oo xagga beeraha ah Een, n- naga caawisa een, sidii ay noogu keeni lahayd wixii naga maqan geedmidhoodka waddanka ka maqan si aan noogu tijaabinno maanta waxaa sharaf weyne ah een, halkanaan joogo oon kula wareegayo een, dhowr nooc oo geeda ah oo ay ka mid yihiin geedka la yidhaahdo saytuunka saytuunka markaan leeyahay maaha jawaafaha maaha innagu saytuunka nidhaahno waa saytuunka qur-aanka ku qoran ee la yidhaahdo af ingiriiska olive waxaa kaloo oo aan la wareegayaa iyagana dhowr geed oo ah cambaruud iyo dhowr geed oo ah geedka la yidhaahdo mishmishka ama afka ingiriiska lagu yidhaahdo abricot ee, iyadna dhowr saddex nooc oo ah geedka la yidhaahdo fursuga baan igana la wareegayaa oo midkiiba yahay ilaa afar geed ilaa shan geed waxaa kaloon la wareegayaa een, dhowr geed oo iyaguna cinabka cad ah the white grape oo geedahaasi dhammaantood hay-adda life international ayaan waxaan uga dirsannay inay nooga keenaan south africa south africa oo ah waddanka liinta aynu isticmaalno ama liinta waddankeenna ku taallo meesha markii hore asaaskeyga ama orijinkeygii laga keenay gobolka la yidhaahdo orange sta- eh, orange state ayaa laga keenay sidaynu ku hayno taariikhda liinta ee somalilan geedahana markaa halkaasaanu ka soo qaadnay waxaa kaloo geedahan weheliya stroberigii oo isna dhowr iyo toban geed aanu keennay kenya ka keennay halkan iyadna waxaa een, abelmaangihii iyo een, cananiskii oo iyaguna dhowr geeda geedahaasoo dhan waxaanu u keennay si aanu u tijaabinno haddii tijaabada aanu ku guulaysanno waxaa hadhowta noo suuro geli doontaa inaan iyagoo kumayaal geed aan keenno hadda dhowr dhowr geed baanu keennay laakiin waxay waxaa hadday tijaabada ka baxaan oy suuragal noqdaan inay waddankeenna ka baxaan een, geedahaasi wax badan baanu keeni doonaa geedahan wasaaradda keli hata kuma beerayno waa farafar geed beeralayda la yaqaano ee caanka ah ee gobollada gobolka saaxil een, degmada sheekh een, tuulada la yidhaahdo gudays waxaa jira nin la yidhaahdo jaamac muuse oo ah beeraleydan aadka ula xidhiidhno oon doonayno inaan halkaa aan dhowr geed geenno daa'ir xidhuuna hadda aan kula kulmay wasaaradda isagoo dana kale kale isaguna waxa weyaan waa goobaha aanu ku tijaabinno eanu dhiibi doonno meelo kalena waanu geyn doonaa insha allah ceer gaaba ka mid tahay Ee, waxaanu sidaa u yeelaynaa si aanu u ogaanno hawada uu ku habboon yahay geedku ee ugu habboon meesha uu ku guulaysanayo taasi marka waxay noo suuran gelin doontaa in halkaas laga beero geedkaas aad iyo aad ayaan een, u ma- ugu mahadnaqayaa hay-addaas Een, halkan siidhkaydii ka muuqda oo kolleyto ee, sawirro badan laga qaadayguna waa qayb ka mida tijaabada siidhkii maraykankan ka keennay oo imna maanta halkan aanu ku tijaabinayno ee, in horena halkan aan ku tijaabinay tijaabadaasina kolba inay socon doonto insha allah waxaanu tijaabinay gebi waxay noqdeen successful wax naga dhintay lixdaa ee, layn aad arkaysaan toddobadaa layn laynna nagama dhimanin aad bay u fiican yihiin si aad indhihiina ugu arkaysaan waana alxamdulilaah ilahina waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guulaysiiyo hadafkaanu leenahay oo ah sidaanuu kordhin lahayn wax soo saarka waddanka aan una kala duwi lahayn noocyada shay keli hatoon haddii waddanka lagaba saldh keliya hataanu isticmaali jirra iminka halka waxaad ku arkaysaan ilaa afar nooc baad ku arkaysaanoo salladha kani waa baqalkii kaa dhinacasha waa jiirjiirkii kani waa salladhkii caadigeenu isticmaali jirray ka halkaa ka muuqda yaree doogii ee sokana laynkaasi laynka sokeehi isna waxa weeyaan waa baalka la yidhahda baqdooniska ama barisley oo keliyaha aad iyo aada ugu fiican oo dadka keliyuhu xanuunayaana aad u anfaca islamarkaana ah salladh cuntada la duldhigo aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waxaan ku wareejinayaa managerka hay-adda life international oo isaguna runtii saaka iiga warramay muddada yare gaabana uu joogay hore u marka somalilan ay siisay ka warramayey oon jecelahayna inuu kollayto fikraddiisa uu ku dari doono waxyaabaha hadda isagoo dhowr sane nala shaqaynayay ku arkay waddanka